dhaqo gacmaha mayra ku dhaqmo awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowriye dhammaantiin cibaadaysta
kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka cudurka covid nneteen wuxuu u muuqdaa inuu sii faafayo oo meelo cusub oo aan horey looga arkin uu gaadhayo hase ahaatee aqoonta loo leeyahay weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baadhitaano ay ku sameynayaan si xogtaasi oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyay dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su-aalo ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayeen lambarka gaaban ee labada kun iyo labiyo tobanka iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiidha korona qaar ka tirsan dhegaystayaasha ayaan su-aalahooda u gudbinay dhakhaatiir meelo kala duwan ku sugan hadba intii ay noo suurto gashay jawaabahooda aan helno ayaa idinla wadaagi doonaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgelaya doctor cabdiwahaab cabdi nakroma oo ku takhasusay dhakhtarnimo guud takhasuskiisuna yahay fayadhowrka ahna madaxa waaxda fayadhowrka ee wasaaradda caafimaadka somalilan aan idiin kala dhex baxo su-aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu doctor nakroma ka bixiyey waxaan jooga gobolka laascaanood waxaan weydiinayaa dhakhtarka radio ergo waa tan gurigii roobabaada ah kaneeca ka dhalasa waa tan la yidhi dadkii guryaha kasoo bixina oo qof walba gurigii xagiisa lagu katalagu kataroolay marka haddii kaneecadaasi ay qof qaba soo qaniinto qof fayo ay haddana ay qaniinto ma fidin kartaa kaneecadaas degsigoo kale qof buu ka hadduu qadhuufta soo qof fayo isku taago isagana xanuun ma ka dhalan karaa asalaamu calaykum radio ergo waan soo salaamaya intaasaan weydiinaya dhakhtarka radio ergo runtii markaynu isdul taagno waxa weyan xanuunkan coronavirus sagaal iyo toban waxa weyan calaamadaha lagu kala qaadi karo ama sida dhibjee lagu kala gudbin karo waa calaamadaha aynu sheegnay oo ah qofka matalan hadduu qof ku hindhiso oo uu waxaa kasoo baxayaa waxa weeyaan dhibco dhibcahaas hadday kaga dhacaan indhaha oo kale ama afka oo kale kaa weeyaan hadduu ku qufaco meesha oo jermiska sii joogo oo qofkii taabto taabashadaasi ayuu ku qaadi karaa marka waxa weeyaan sababahaasuu ku gudbin karaa oo si toosa iyadoo ay tahay in nadaafada kor loo qaado oo waxa weeyaan deqsigoo kale de waxa weeyaan waa gudbiyayaasha xanuunada qaarkood laakiin kan si toosa uma khusayso radio ergo waa idin salaamay marka koobaad dee magaciiba waa mahad yuusuf garaad oon kaga soo hadlayaa magaalada tandhow samaraba caasimada galmudug dee waxaan weydiinayaa dhakhtarka barnaamijka in oo inoo faahfaahiyo ama radio ergo dhaqaatiirta barnaamijka dhakhtarka ku marti qaado inay noo faahfaahiyaan siyaabaha looga hortagi karo cudurka hadee dunida aafada ku haya oona kusii faafayo ee covid sagaal iyo toban co virus marka waxaa rabnaa radio ergo inay inoo faahfaahiso si aad ah oo inoo faahfaahiso hadiase cudurka qof ku dhaco sidee qofka bulshada kale uu ilaalin karaa fadlan waxaan rabnaa inaan ka bogano oo su-aalahaas inoo faahfaahiyo aad baad umahadsantahay saaxiibaya
waa aad baad u mahadsantahay dhegeystahaas hadday noqoto gobolada kala duwan ee geeska africa o dhan kasoo hadlaya ama baar dheere ama mudug waxa weye markaan soo koobno waxa weeyaan qofka marka uu xanuunka ku dhaco ama isku arko waxaa looga baahanya waxa weeyaan inuu horta marka hore gurigiisa joogo uu iska badbaadiyo qoyskiisoo kale innagana dhibaatadaynoo ugu badan waxa weeyaan uma samaysin bulsho ahaan in ay guryaheenoo kale xitaa uma samaysna in ay magaranaysaa waxa laga yaaba in haddaad maqsin gooniya samaysatay xitaa aada usoo kacdid musqushiyoo kale marka horta marka hore intii la yareyn karo ama aad isxakamayn kartid qofow inuu qofku isxakameeyo ayaa looga baahanyahay xanuunkan si aanu cid kale iska dhaafo reerkiisa aanu ugu gudbinin marka waxa weya gurigaaga joogaysaa matalan haddii wax saa-ida oo aada aragtid oo kale inaad la soo hadashid kaalmo caafimaad oo kale aad la hadashid gurmadyada meel kastaba gurmad baa jooga waa haddii qofku arko matalan neeftoo qabanaysa oo kale laakiin xumadan oo kale xumad iyo waxaas wuxuu qaadan karaa umbarasatamal keliya unbuu qaadan karaa isagoo iska jebiya xumaddaa faraha badan ee dhacaysa laakiin guriga uu ku ekaado si aanu ugu gudbinin bulshadii kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu radio ergo waxaan joogaa gobolka gedo gaar ahaan baar dheere waxaa la i dhahaa aamine cismaan waxaan dhakhtarka weydiinayaa ama ka codsanahayaa qofkii uu mar ama laba xanuunkan iska arko laba jeer ma ka horta ma iska ma badbaadin karaa mar kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ergo waa mudanahaas waanu u jawaabeynaa intaa geda kasoo hadlaysa ama baar dheere waxa weeyaan horta marka xanuun oo dhan marka la yidhaahdo waxaa laga yaabaa marka hore haddii uu kugu dhaco oo uu jirkaaga ku dhaco waa sababta iminka marka lagu leeyahay tallaal baa la samaynaya oo kale wax kale lagama wado waxa weya tallaalkaasi inuu difaaca qofka uu kor uga qaado marka waxaasoo kale kusoo dhacaan inagoo kale marka dabiiciyan ayaa waxa weeyaan unugyada jirkeennan ayaa waxa weyan haddii jirka dibadda wax kaga yimaadaan difaac bay galaan oo markiiba sida ciidamada u dagaalamaan oo kale ayaa difaaca jirkaagu u dagaalamaya ilaa aakhirka in unbaa gudbi karta laakiin wax uu ka dagaalamayo marka hadduu qof ku dhacay oo kale waxaa laga yaabaa in uu kor u qaadmo difaaciisiibaa kor u qaadmayaba qofkaas oo qofka ka cusub ee aanu ku dhicin iyo kaas way kala duwan yihiin oo waxa weyn qof ka kacay oo talaal qaatay oo talaal qaadashadii oo kale ayay u noqonaysaa marka runtii waxa weeyaan kaasuu ka duwan yahay oo tallaalka saasuu qofka uga qaadanaya wuuna ka khatar yar yahay kan kale oo kan kale waxaa laga yaaba wuu ku cusub yahay wuu u jirecsanaan karaa laakiin kani wuxuu leeyahay qaabka difaaciisa ayaa iska celiyey oo sameeyey marka inuu nafaqadiisa sii kordhiyo weeyaan si difaaciisu sare ugu sii qaadmo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu radio ergo waa maxamed abshiroo jooga gobolka mudug waxaan idin weydiinayaa cudurka coronavirus ama viruska ku dhaca dadka adduunyada maanta qarribay wax calaamadaha lagu garto iyo waxa looga hortegi karto ayaan rabaa ergo inaad i weydiisaan dhakhtarka asalaamu calaykum ala
aada buu mahadsan yahay qofkaa mudug ka soo hadlay waxa weeyaan marka ugu horeysa xanuunkan covi sagaal iyo toban waxa weeyaan waa safkii oo kale oo ka duwan oo matalan ka yar adag ayuunbuu noqonayaa marka matalan markaa isku er xumad baad isku arki kartaa waxaad isku arki kartaa matalan qufac waad arki kartaa dhuunta oo qallasha wuu arki karaa marka calaamadaha markaad isku aragtid ama xumadaa zaa'idka ah waxa wax lagaaga baahan yahay inaad gurigaaga joogtid oo kale hindhisaa laga yaaba in marka qaarkood yeesho qufac baa laga yaaba inuu yeesho calaamadahaas waa calaamadaha lagu garto kuwaas markay caynkaa tahay waxa yaalla haddana oo dhinaceega yaalla sidee la iskaga badbaadin karaa walaal waxaad iskaga badbaadin kartaa waxa weeyaan in aadan qofka ku qufin oo waxa weeyaan waxaad ku gudbin kartaa waxa weeyaan dhibcaha maaha neefta dhibcaha kasoo adiga arkay ama xantafta ay dhahaan qofka war xantafta ka baxaysa afkiisa oo kale kii oo kale dhibco ayaa ka baxaya marka uu hindhiso ama qufco oo kale kaa ayuu ku gudbin karaa marka hindhisadoo kale waxaa lagu leeyahay ilaa sideed mitir oo kale ayay gudbin kartaa halka qufacoo kale laba mitir uu noqon karo marka walaal kaasoo kale marka waxaa lagaga doonayaa in aad sida caadiga ahayd ee dhaqankeenu ahaan jiray haddii aad qufacay sidoo kale aad maro ku qufacdooda afkaaga dabooshid haddii aadan karaynin matalan maradaasoo kale matalan gacantaada suxulka laab oo si caadigeed ugu hindhiso ama ugu qufacoo kale haddii aadan intaa karaynin waxa weeyaan waa inaad ka badbaadisid oo aad socotid marka waxa weeyaan waa wax yaroo fudud oo ka hortegisa waa wax ogaansho ah marka laku eego oo ka hortegis moojaane daweyn ma leh matalan marka lagu leeyahay qofkii baa lala tacaalaya waxaa lala tacaalaya waxa weeye waxyaalihii ka dhashay xanuunka ama xumad zaa'ida ama neefta qodobada ama calooshoo kale shuban dhaca kale qodobadaasaa lala tacaalayaa oo laakiin kahortegistu waxa weeyaan marka hore in la sameeyo farxalkii oo la sameeyo oo markaad kasoo baxdid ama meel aad taabatid oo kale kala dheeraashaha iminka waxaad maqlaysay masaajidada oo kale yaan lagu tukanin ama hala yareeyo masaajidka wax kale loogama jeedo waxa wey rooga hadduu qof ku hindhiso ama ku qufacay oo kale uu jermiska halkaa yaallo way adag tahay siduu uga baxaa waxaa laga yaabaa qof aan ogeyn inuu isla meeshii ku sujuudo oo kale taasi waxay si toosa u gudbinaysaa markaa xanuunkii oo kale meelaha la taabto oo kale waa sababta loo leeyahay waxa weyaan gaari baad ku shabaraga inuu ku hindhisay ama gacmiisi ay lahaayeen wuu sii joogaa markaa adigoon ogeyn aad taabatidoo kale ama adindhahaaga taabatidoo kale saasuu raaci karaa ama u gudbi karaa si dhiiban u gudbi marka inuu isla fahanno arrimaha caafimaadka ama ka hortegistu sida ay tahay iyadoo ay tahay caafimaad waa ta guud ee lasoo jeedinayo ee tala caafimaad oo ku qotanta badbaadinta ummadda badbaadinta ummaddana diin kastaaba way sheegaysaa diintan islaamka sheegaysaa mid walba way sheegaysaa
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qaybgelayay doctor cabdiwahaab cabdi nakroma oo ku takhasusay fayadhowrka ahna madaxa waaxda fayadhowrka ee wasaaradda caafimaadka somalilan waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaanu cudurdaaranaynaa qaar kale oo ee su-aalahooda aynaan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doono qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu soo bandhigi doono dhakhaatiirta dhegaysta haddii ay jirto su-aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu duub lambarka gaaban ee labaatan iyo labiyo toban oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaash ah ku soo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doono waa anigoo ilyaas cabdi caliya oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta